in ka badan konton iyo laba arday oo dhammaysay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe ee imaamu dahabi ayaa munaasabad qalijibin ah loogu qabtay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dugsiga bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha dugsiga imaamu dahabi axmed maxamed xurbe ayaa ka warbixiya ardayda qaliijibisay inaad nagala soo qaybgashaan xafladan aanu ku weynaynayno oo ku xusayno ardadii dhammaysay qowlka ebe ama kalaamu rabbialcaalamiin ardadaas oo isugu jidha wiilal iyo gabdho ardadaasoo tiradoo ka kooban tahay soddon iyo afar wiil iyo siddeed iyo toban gabdhood tiradoo guudna ay noqonayso konton iyo laba arday ardadaas oo waxa weeye dhammaysay oo khatintay qur-aankii waxa weeye ay dhiganayeen runtii xafladata waxaa fadhiya ardadaasaa fadhida waxaa fadhiya waalidiintood ayaa iyaguna xafladda maanta goobjoog u ah inay farxadda iyo waxa weeye baraaraha kala qayb qaataan annaguna waxa weeye haddaanu iskoolkii iyo waxa maamulkii macalimiintii nahay runtii aad iyo aad bay noo farxa gelinaysaa inay nagala soo qayb gashaan waa in yar oo aanu isleenahay maadaamay waxa weeye shaqo weyn ay guteen inaad nagala soo qayb gashaan maxaa yeelay wax lagallayskala qayb galo waxa ugu fadli badan ugu wanaagsan qur-aan kariinka qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay maamulka iyo macalimiinta dugsiga imaamu dahabi waalidiinta oo iyagu qaybta ugu weyn qaatay oo mudnaanta koowaad leh oo iyagu maanta inaynu halkan saaka isugu nimaanno oo ardaydaani qur-aanka bartaan oo dhammeeyaan u sabab ah ayaga mahad kaloo gaaraan u celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan uga duceeyo ardayda qur-aanka dhammaysay konton iyo labada arday ah oo isugu jira soddon iyo afar wiil iyo siddeed iyo toban gabdhood waad dareemi karnaa konton iyo laba arday oo qur-aanka dhammaysay wakhtigii iyo juhdigii la geliyey macallimiintii gelisay oo
qur'aanku waa kalaamkii ilaahay diintan ilaahay aqwaan buu kor ugu qaaday sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwo kalena hoos buu ugu dhigay kuwa uu kor ugu qaaday ilaahay waxa weeyaan waa dadka muslimiinta ah oo bartay oo ku dhaqmay oo manhajka iyo muqararka ka dhigtay ilaahay diintan kor buu ugu qaaday dadkii iyagu kitaabka dhabarka u jeediyey oo ka tegey oo islaamnimada khilaafana ilaahay hoos buu ugu dhigay oo waa uu ku hoosaysiiyey marka ardada yaryar iyo waaridka waxaan leeyahay hanii'an maartay oo idinku tahniyadaynayaa ilmihiinna yaryar ee qur'aanka xifdiyey iyagoo da'yara waaridka ilmihiisu qur'aanka uu xifdiyey ilaahay wuxuu u ballanqaaday inuu siinayo taaj uu madaxa u saarayo oo lagu sharfayo oo lagaga sharfayo dadka kaleeto lagaga soocayo qofka xaafidal qur'aanka ah na waxaa sharaf ugu filan in la yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama dadka waxaa u khayr badan dadka qur'aanka barta iyo kuwa bara marka ilmahaagu inaad uga tagto adduunkan asaga oo ah min akhyar naas dadka kuwa ugu wanaagsan oo qur'aanka bartay hadhowna dadka baraya waxa weeye waarida waa nasiib weeye iyo fursad ilaahay uu ku siiyey ilmaha yar oo isagu qur'aanka bartay oo akhyaarka ahina waxa weeyaan dadku way isdhaxalsiinayaan jiilba ilmihiisu dhaxalsiinayaa ilmahaaga kala sii dardaaran inay ilmahooda iyaguna ay qur'aanka ay baraan oo ay dhaxalsiiyaaneen dufcadan ayaa ah dufcadii afariyo tobanaad ee dhammaysay qur-aanka kariimka tan iyo markii la asaasay dugsiga hoose dhexe ee imaamu dahabi